أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة الxadiid casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawo aayadda toddobaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى allah wuxuu yidhi aaminuu biاllahi warasuulih aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya warasuulihi rasuulkiisa rumeeya waanfiquu bixiya mimaa min bacdi maa kii gabalkiis ama wax ka mid ah bixiya jacalakum alla uu idinkaga dhigay uu idinka yeelay mustakhlafiina kuwii uga danbaynayo dadkii iyaga ka horeeyey fiihi maagaa dhexdiisa faaladiina kuwii aamanuu rumeeyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wa anfaquu bixiyey lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajri ajriga oo kabiirun aada u weynin badan aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula hadlayaa guud ahaan dadka gaar ahaan qoladii nebiga sala allahu calayhi wasalama dacwada uu ku waday dhexdooda inta badanna mufasiriintu waxay yidhaahdaan aayaddan iyo aayado lamid ah waa makiya waa aayaatun makiyaatun waxaa lala hadlayaana waa kufaaru quraysh suuradda marka inta badan aayaadkeedu waa madani aayaad maki ana way ku jiraan marka allah wuxuu leeyahay aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya wa anfiquu bixiya oo siiya mima jacalakum min bacdi maa kii qaarkiis jacalakum alla uu idinkaga dhigay mustakhlafiina kuwii dib ugu haro oo dadkii ka horeeyey ka qaato istikhlaafku marka waxaa weeyaan yacni maalkii baa hadda loo jeedaa qolo walba ee markaas joogto maalka waxay ka dhaxashay qoladii ka horeysay qoladii hore ayuu maalka gacantooda ku jiray way dhinteen way ka tageen dad dambe ayaa maalkii uu kusoo wareegay maalka dhammaantiisna waa maal alla subxaanahu watacaala dadkuna way uun iska bedelayaan hadba marba qeyb unbaa maalka yacni haysanayso qolana marka way ka dhimanaysaa oo way ka tegaysaa marka tacbiirka aayadda tacbiir aada u cajiib badan waaye wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiihi warbixiya waxa ilaahay ou idin dhaxal siiyey oo dadkii idinka idinka horeeyay aada ka dhaxasheen wax ka bixiya yacnii idinkana waa la idinka dhaxli doonaayo ma haysan doontaan waay idinkiina waa ka tegi doontaan sidii kuwii idinka horeeyey oo aad ka qaadateen ay uga tageen yaad idinkana uga tegi doontaan meeshaa marka waxaa ku jirto wax xusuusin iyo xaqiiqda maalka oo laga hadlo waxa uu yahay iyo maalkan in ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala ayb marka meeshii mafcuulka iyo la dhigi lahaa waxaa la dhigay ismu mawsuul jumlana waxaa looga dhigay ismiga mawsuul wax dadka ku bixin karo inay maalka bixiyaan wa anfiquu bixiya mimaa kii wax kamida bixiya jacalakum alla uu idinka yeelay mustakhlafiina kuwii u dib maraayo oo kaga dambaynayo dadkii idinka idinka horeeyaad uga dambaynaysaan fiihi maaga dhexdiisa faaladiina kuwii aamanuu rumeeyeen minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wa anfaquu bixiyey oo wixii ilaahay siiyey bixiyey lahum waxay leeyihiin ajrun ajri ajriga oo kabiirun weynin badan faaladiinada aayadda fa-da ku jirta waa fa-u tafriic macnaheedana tasabub ayaa ku jiro oo markaa macnuhu waxay tahay haddaad bixisaan wixii ilaahay idin dhaxal siiyey ciddii wax bixiso ilaahay ajar badan buu siinayaa markaa ajar bay helaysaa ka-anamaa marka waxay ka dhigan tahay sababta ajar badan lagu helaa waxbixintaaba ka mida ile dadkii wax bixiyey ilaahay waxbuu siiyey subxaanahu watacaala wmaa lakum laa tu'minuuna biاllahi wاrasuulu yadcuukum litu'minuu birabbikum waqad akhada miihaaqakum in kuntum mu'miniin wamaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday oo idinku dhacay laa tu'minuuna xaal aydnan rumaynaynin billaahi alle aydnan u rumaynaynin maxaa idinku dhacayoo rabbigii idin abuuray aydnan u rumaynaynin yacnii aayaadka alle ee ilaahay waxdaaniyadiisa tusayo ee koonka dhinacyadiina iyo korkiina iyo hoostiina ka muuqdaan way badan yihiin marka maxaa idinku dhacayood alle uga gaaloobaysaan walxaal iyadoo alrasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idiin yeerayo litu'minuu si aad u rumaysaan yacnii inaad rumaysaan birabbikum rabbigiin inaad rumaysaan walxaal iyadoo qad akhada uu qaaday alleh miihaaqakum ballantiinnii adkaydna uu idinka qaaday in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa shay un rumaynayo dad wax un rumaynayo ama maalin un rumaynayo haddaad maalin un alla rumaynaysaan waa maantay idin tahay waayo rasuulkii baa idin dhex joogo waxygii idinku dul aqrinaayo aayaadkii la maqlayay la dhagaysanayay kuwii kowniga ee rabbi waxdaaniyadiisa tusayay waad aragtaan ballan ayaa hore ilaahay idinkaga qaaday subxaanahu watacaalaa waxaas marka haddaad wax ku rumayn weysaan maalin dambe oo aada wax rumayn rabtaan ood soo socotaan ma jirto wamaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday istifhaamku waa istifhaamu tawbiiqin wa ta'niib wamaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaado idinku dhacay laa tu'minuuna xaal aydnan rumaynaynin billaahi alla a u rumaynaynin marka waxaa ku jirta nufuusta haddii cinaadka iyo madax adeyga ay ka marnaado uu ka marnaado baatilka xaqa loo ekaysiinayana iyo tadliilka iyo dhuminta iyo baadiyeyntana laga fogeysiiyo iimaanka waa u hoggaansamaysaa naftu waxdaaniyada allana fidradeeday ku garanaysaa laakiin laba shay baa dhibaato keenay shay waxa uu yahay madax adeyg qofku iska qabo shayga labaadna waxa uu yahay baatil qofku inuu ku socdo oo meelo fara badan idaacado badan wax looga sheegayo oo shaygii xaqa ahaa baatil loo ekaysiinayo baatilkiina xaq loogu ekaysiinayo haddii marka xaqaa baatilka loo ekaysiinayo tadliilku uu meesha ka baxo oo xaqii uu soo istaago oo qur-aankii iyo sunnadii ay caddahay fidradii qofkuna ay markaas yacnii saacidayso oy yacni dhinaca kale ay taagan tahay waxdaaniyada alle qofka caqligiisu waaba garana markaas wamaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday laa tu'minuuna xaal aydnan u rumaynaynin billaahi alle wal aaya intaas marka waa aayaadka marka kowniga ah ee rabbi subxaanahu watacaala jiritaankiisa iyo awoodiisa iyo kuwa tusayo oo idin dhinac yaallo maxaad u rumeeyo la-dihiin haddana waa lasoo daadegay warasuulu yadcuukum aayaadka samcigoo nebigiina habeen iyo maalin waxbuu idinku aqrinayaa aayaadkii qur-aanka ayaad dhegaysanaysaan oo aada maqlaysaan walxaal alrasuulu rasuulkuna yadcuukum oo idin yeeraya idinka litu'minuu inaa saad u rumaysaan birabbikum rabbigiin inaad rumaysaan ayuu rasuulkiina idinkugu yeeraya iyadoo marka nebigiina wax idinku aqrinayo qur-aan laidinkuuu idinla dul joogo maxaad u rumeeyey la-dihiin haddana arrin kale walxaal iyadoo qad akhada ou qaaday alleh miithaaqakum ballankiiniina ou qaaday xarafkan marka waqad ukhida miithaaqukum abuu camara aqriye inta kalena waqad akhada miithaaqakum iyadoo alla uu ballan idinka qaaday miithaaqaas iyo ballantaa marka waa maxay laba tafsiir baa ku jira tafsiirka koowaad waa markii aadam dhabarkiisa la idinka soo bixiyey ee rabbi uu markaa idin markhaati geliyey oo markaa ballan uu idinka qaaday ood qirteen macnaha labaadna waxa uu yahay waqad akhada miithaaqakum ballan buu rabbi idinku qabtay ay biiqaamati alxujaji waaddalaa-ili allatii tadcuu ilaa mutaabacati rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa xujooyinka uu rabbi idinku qabtay ou idinku qaaday ayaa loo jeedaa ballanta la sheegaya taas walxaal qad akhada uu qaaday allana miihaaqakum ballantiina uu idinku qaaday uu idinku qabtay in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya yowman maalin un war haddaad maalin un rumaynaysaan maantay idiin tahay wa saddex shay ayaa idin kor joogo yacni aayaadkii kownigaee waxdaaniyada alle lagu garanayay rasuulkiioo tii samciga ahayd idinku dul aqrinayo ballantii uu rabbi idinka qaaday fidro la idin geliyey ha noqoto ballan laidinla idinka qaaday ha noqoto xujooyin la idin tusay oo nebiga raaciddiisa xujo u ah oo markaa yacnii aada arkaysaan ha noqoto oy ka mid tahay tii aan suuratu lqamar kusoo marnay oo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar ayb intaas marka haddaad wax ku qaadan weyseen maraad wax qaadanaysaan male waay marka in kuntum mu'miniina inta jawaabteeda waa layska xadfay oo jawaabtii intii lama sheegin waa maxduuf marka oo waxaa la yidhi in kuntum mu'miniina limuujibi maa shay wax waajibiye un oo daliil ah uun haddaad rumaynaysaan bal maanta markaa yacni inaad ruma tan hadday inaad ku rumaysaan maanta idiin tahay huwa aladii yunazilu calaa cabdihi aayaati bayinaati liyukhrijakum min aldulumaati ila annuur huwa alle aladii allihii weeyaan yunazilu soo daadejinayey calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa kusoo dejinayey aayaatin aayado aayaadka oo bayinaatin cadcad wuxuu usoo dejinayaana liyukhrijakum si uu idinkaga bixiyo min aldulumaati mugdiyaalka ila annuuri iftiinka uu idinku bixiyo wa ina allaha alle la ra-uufun mid turid badan waa bikum idinka idiin turid badan raxiimun oo naxariis badan waa markuu rabbi tilmaamay iimaanka iyo dawaacidiisa waxyaabaha qofka ugu yeerayo ayna ka mid ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo idinku idinkugu yeeraya iimaanka rasuulkaa marka iimaanka idinkugu yeeraya wuxuu idiin sheegayay yaa kusoo dejiyey allah kusoo dejiyey marka markaasuu allah wuxuu yidhi huwa ilaahay alladii allihii waaye yunazilu soo daadejinayay calaa cabdihi addoonkiisa muxamed ah korkiisa kusoo dejinayay aayaatin aayado aayaadka oo bayinaatin cadcad qur-aankii waay liyukhrijakum si uu alla idinkaga saaro bilqur-aani qur-aanka uu idinkuguidinkaga saaro min aldulumaati mugdiyaalka ila nuuri iftiinka uu idiin saaro oo ilaa dulumaati shirki wa ilaa nuuri liimaan inuu idiin saaro wa ina allaha alle la ra-uufun mid turid badan waay bikum idinka idiin turid badan raxiimun oo naxariis badan oo min raxmatihi wa ra'fatihi waxaa ka mida inuu rasuul idiin soo diray rasuulkaa wuxuu idiin sheegayana in lagu soo dejiyey oo xag alle ay kaga timid taasaa marka naxariista ka mid oo haddii la idinka dhigi lahaa layska kiinsii layska kiindeyn lahaa ama meel aada rabbi ka aqoonsataan ood u laabataan oo waxyi ah aan la idiin yacni aan laydinku dul aqrin lahay aan laydinku dul aqrin lahayn waad dhibaatoo lahaydeen waay marka min raxmatillaahi waxaa ka mida inuu rasuul soo diray min raxmatihi qur-aan in alla uu soo dejiyey baa ka mid a ayb wamaa lakum anlaa tunfiquu fii sabiili illahi walilaahi miiraasu samaawaati waalard wamaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday oo idinku dhacay anlaa tunfiquu aydnan u bixinaynin oo aad uga tegaysaan inaad bixisaan fii sabiilillahi ilaahi jidkiisa inaad wax ku bixisaan walilaahi walxaal iyadoo lilaahi allana oo u sugnaaday miiraasu samaawaati samaawaadka dhaxalkooda waalardi dhulka dhaxalkiisa dhul iyo cirba waxa yaallo iyo waxa u saaxiibka ah laga wada tegayo rabbi subxaanahu watacaala ay ku dambeynayaan laa yastawii ma eka minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin man duul anfaqa wax bixiyey oo nafaqeeyey min qabli lfatxi maka furashadeeda ka hor kuwii wax bixiyey wa qaatala oo dagaalamay ulaa-ika kuwaadaas ayaa acdamu weynin badan darajatan xagga darajada iyagaa weynin badan min aladiina kuwii ka weynin badan anfaquu bixiyey min bacdu min bacdi alfatxi furashada ka gadaale bixiyey wa qaataluu dagaalameen wa kullan mid kastaa kuwaa hore u dagaalamay oo wax u bixiyey iyo kuwii fatxu maka gadaasheeda wax bixiyey oo dagaalamay mid kastaa wacada allaahu alla wuxuu u ballan qaaday alxusnaa xaalad wanaagsan wallaahu alleh bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiirun midii midkii hoos u og waayo guntooda og waay ayb markii iimaanka si guud naloo faray rasuulka dacwadiisa iyo risaaladiisa ahmiyada ay leedahayna naloo sheegay ayaa waxaa lagu boorinayaa marka nalagu boorinayaa diinta in la garab taagnaado oo maxaa lagu garab taagnaanayaa labada qofka uu ugu jecel yahay naftiisii inuu ugarab istaa ku garab istaago oo uu iyada darteed markaa ku waayo nafsadiisii haday hadday yacnii sidaa ay noqoto maalka uu soo shaqeeyey ee uu jecel yahayna inuu maalkaasna iyada u huro oo uu rabbi subxaanahu watacaala ugu dhowaado maxaa marka infaaqa ilaahay jidkiisa iyo dagaalka ilaahay waddadiisa lagu dagaalamaya maxaa iyaga si gaara loogu xusaa iimaankay calaamad u yihiin waayo qofkii intaan keenay naftiisii iyo maalkiisa qofka keeno oo diinta ilaahay ku difaaco ku garab istaago qofkaasi iimaankii waa la yimid calaamad weyn buu haystaa oo iimaanka alle subxaanahu watacaala uu rumeeyey tusayso marka alle wuxuu leeyahay wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday oo lahaantiina ahaaday anlaa tunfiquu fii anlaa tunfiquu ay fii tarkikum ka tegistiina aad ka tegay aad ka yacni aad ka tagteen aad ka tegaysaan alinfaaqa fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa wax lagu bixiyo war maxaa idinku dhacayo ilaahay jidkiisa in wax lagu bixiyo aada uga tegaysaan saasay ka dhigan tahay anta iyo laada iyo ficilka ka dambeeya masder unbaa lagu dhalaalinayaa wamaa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday anlaa tunfiquu fii anlaa tunfiquu aydnan u nafaqaynaynin oo aydnan ugu bixinaynin fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa aydnan maalkii u huraynin oo aydnan ugu bixinaynin ee maalkan marka maxaa dhaxlaya allaa dhaxlayo welilaahi alla unbuu u sugnaaday uun miiraahu samaawaati samaawaadka dhayacni dhaxalkeeda iyo waalardi ardada yacni dhaxalkeeda waxaa dhulka lagaga tago cirka lagaga tago kulli ilaahi subxaanahu watacaala unbay u ahaanayaan marka uun ugu danbeyso ayb marka maalkan haddaad ka tegaysa awalna waxaa la yidhi mustakhlafiina fiih kuwa idinka horreeyaad kala wareegteen haddana waxaa la tilmaamayaa maalkani idinka u harimaysaane rabbi subxaanahu watacaala unbaa dhul iyo cir iyo waxa ku dhex jiraba waxa yaallo ee dhex yaalla rabbi unbay u harayaan idinkana waad ka tegaysaanoo dhimashaad ka aadaysaan iyo aakhiro laa yastawii ma-aka minkum xaal idinka ay idinka mid yihiin man duul anfaqa wax bixiyey min qabli lfatxi mufasiriintu waxay u badan yihiin fatxiga in loo jeedo fatxu maka shacabi iyo iyagu waxay yidhaahdeen fatxiga waa sulxu lxudaybiya suurat lfatxi markaan maraynay fatxigu sulxulxudaybiyu ahaa meeshaan laakiin waxaa loo badan yahay fatxu maka qoladii marka maka intaan la furanin dadkii wax bixiyey wa qaatala oo dagaalamay qofkii dagaa wax bixiyey ee dagaalamay ma sinna iyo yaan sinayn marka iyo kan kale ee gadaal markaa yacni maka markii la furtay kadib uun wax bixiyey laa yastawii ma-aka oo ma sinna minkum xaal idinka uu idinka mid yahay man axad anfaqa bixiyey min qabli lfatxi maka furashadeeda ka hor bixiyey wa qaatala dagaalamay ulaa-ika kuwaadaas ayaa acdamu weynin badan darajatan xagga darajada min aladiina kuwii ka weynin badan oo ka darajo weynin badan anfaquu wax bixiyey min bacdu min bacdi fatxi min bacdi lfatxi furashadii maka ka gadaale wa qaataluu oo dagaalameen marka waxaan sineen laa yastawii minkum man anfaqa min qabli lfatxi waman anfaqa min bacdi lfatxi labadaa ma sinna w aayaddan marka waxay yidhaahdaan inta badan mufasiriintu abuu bakar bay ku ayay ka waramaysaa waayo abubakar baa markaa nebiga sala allahu calayhi wasalama mar allaale markii lasoo dirayba waa garab istaagay maalkiisii oo dhanna waa u huray isaga iyo marka qof kale oo aan sidaa yeelin ma sinna waa macnaha cumuumkeeda laakiin in lagu socdaa way fiican tahay oo aayadda marka in la kala fadilaya saxaabada dhexdooda saxaabadu waxay u qeybsameen muhaajiriin iyo ansaar iyo muslimatulfatxi saddex qolo waay marka muhaajiriintu waa dadkii nebiga lasoo hijrooday ee maka kale yimid ee madiine soo gale dhulkoodii iyo maalkoodii iyo yacnii xoolahoodii iyo guryahoodii kasoo tegay ansaarna waa qoladii soo dhoweysay ee nebiga markaa yacnii wax allaale waxa naftoodu dhibka ku ah ka celiyey oo ma nebiga iyo asxaabtiisiiba difaacay gabaad macnaha u noqday oo diintu marka ay dhulkooda ka dhex faaftay ayb qolada saddexaad waxaa la yidhaahdaa muslimatulfatxi waa dadkii markii maka la furtay islaamay mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa adulaqaa waa dadkii nebigu iska sii daayey markii nebigu maka uu qabtay waa kii shiriyey iyaga isu keenay quraysh reer maka oo ku yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad u malaynaysaan inaan idinku samaynayo markaa waatay yidhaahdeen aqun kariimun wabnu akhin kariim walaal wanaagsan iyo wiil adeer loo yahay oo wanaagsan inaad ahaato waa kii markaa nebigu yidhi sal ll slam idhabuu fa antum ulaqaa iska taga buu yidhi waa layska kiinsii daayey dadkaas markaas islaamay oo fatxiga kadib soo islaamay ayaa muslimatulfatxi ayaa la yidhaahdaa aayaddu marka waxay fadilaysaa dadkii nebiga garab istaagay markii baahida ay jirtay oo iyaga markaa yacnii oo cabsidu ay jirtay baahida ay badnayd ee yacnii markaa murugtu ay badnayd dadkii nebiga garab istaagay oo ku saf noqday marnaba la sinaan maayaan mar baahidu ay yaraatay qof dadaalay isagana haddana ilaahay subxaanahu watacaala midkan gadaale wixii isaga laftiisa dadaalkiisa waxba kama jiraan lama dhihine wa kullan wacada allaahu lxusnaa baa gadaal laga yiri mid kastaa kii hore iyo kii dambe wanaag baa loo yaboohay oo aakhiro janno iyo ayaa loo yaboohay meeshaas marka saxaabada dhan in marka wanaag loo ballan qaadayba aayaddu ay tusaysaa kuwii hore iyo kuwii dambe labadooda labada qolaba marka yacnii wanaag baa loo ballan qaaday wanaaggaasna jannadii waayo laa yastawi maaka minkum xaal idinka uu idinka mid yahay man axad anfaqa wax bixiyey min qabli lfatxi maka furashadeeda ka hor wa qaatala dagaalamay ulaa-ika kuwaadaas acdamu iyagaa weynin badan darajatan xagga darajada min aladiina kuwii ka weynin badan anfaquu wax bixiyey min bacdu maka furashadeeda ka gadaale waqaataluu oo dagaalameen wa kullan mid kastaa labadaa qolo wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa xaalad hagaagsan waa janno marka xaaladda wanaagsan qur-aanku jannadaa loo jeedaa liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada ayaan suuratu yuunus kusoo marnay ayb cabdiraxmaan ibnu cawf yani waxaa dhacday khaalid bnu waliid iyo cabdiraxmaan binu cawf baa wax dhex mareen markaas buu abkhaalid cabdiraxmaan wax ka sheegay markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi laa tasubuu asxaabii war asxaabteyda ha cayninina fawaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban midkiin hadduu bixiyo buurta uxud wax la eg oo dahab ah maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifahu saxaabadaas midkood koombo uu bixiyey ma gaarayo iyo koombo barkeed yani dadkan dambe hadday buur dahaba bixiyaan oy diinta ku bixiyaan iyo saxaabi koombo badar ah uu bixiyey ma gaarayno koombadaas maalin baahi badan jirtay dhacday cabsi badan maalin ay jirtay dhacday iimaanay ku dhacday iimaan xoog badan waayo markaas ninka nebiga la saftay oo bannaanka isdhigay waa nin iimaan uu ku jira iyo karti ku jirto saa darteed lama ogola saxaabada in carabka uu gaaro walidaalika ahlubidaca calaamadooda waxaa ka mid ah carabkoodu wuxuu gaaraa dadkaas akhyaarta ee ilaahay wakullan wacada allaahu lxusnaa uu yidhi ayaa carabkoodu gaaraa aadayna marka khatar u tahay arrintaas waana calaamatu lkhudlaan shiicada ayaana ugu horeyso nasiibka ugu badan waxaas qurunka ah ka qaatay oo iyaga ayaa marka saxaabada nebiga wax ka sheego gaalaysiiyo duro xaqiro diin dadka ugu laqino in abubakar iyo cumar wax laga sheego ayay dadka towxiid uga dhigaan oo ay ugu laqinaan marka sidaas in loo ogaado oo marka muhiimku marka ay tahay wa kullan wacadallaahu lxusnaadaas saxaabada haddii iyaga la leeyahay war khaalidow cabdiraxmaan ma dhamid ma ka fadli badnid waxba ha ka sheegin iyaga dhexdooda khaalid oo saxaabi isagana ah oo sayfullaahi almasluul lagu magacaabay maxaad u malaynaya marka qof aan saxaabi ahayn saabiqana aan helin waa dhici kartaa saxaabigu dembi inuu ka dhaco haddana laakiin dembigiisa marka la fiiriyo asbaabaha maqfirada iyo dembi dhaafka uu ku helayo dadka kale waa uga badan yihiin waxyaabaha asbaabta maqfirada towbaa ka mida saxaabadu ilaahay dad u towbad keenay ahaayeen istikfaar iyo towbo lagama badnayn masaa-ibta qofka lasoo gudboonaanaysaa ka mid ah oo masaa-ibtii saxaabada diintaaba masaa-ib iyo yacnii dhibaato gaalada xaggooda uga timid way ku sabreen dembi dhaafay u tahay walidaalika xaadib markii ay ka dhacday inuu nebiga warkiisa uu gaaladii u gudbiyo ee cumar ou damcay inuu dilo waa kii nebiga ka celiyey ee yidhi ninkan beder buu xaadiray walacala allaha اطalaca calaa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum ilaahay wuxuu xaqiiq ku yahay reer beder qalbigooda inuu daalacday ee uu yidhi markaa reer beder haddaad tihiin icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya waa idiin dembi dhaafay marka maqfiradaas caamka abaa shamlinaysa asxaabta oo ay ku hoos jiraan shafaacada nebiga dunuubta cuquubadeeda iyo dhibkeeda shafaacada nebiga waa lagu dhaafaa oo qiyaamaha nebigeenna shafaaca uu leeyahay shafaacadaas yaa uga mudan asxaabtii lasoo halgantay nebiga cid ka mudan male nacam haddii nebiga shafaacadiisa mu'min kastaa oo wax ka helayo qisdiga iyo qeybta ugu badan saxaabadiisaa ku leh nacam waxyaabahaas marka marka dunuubtooda waxyaabahaas baa lagu dhaafaa macsuumiin ma aynan ahayn laakiin dembigoodu waa yaraa hadduu ka dhacana asbaabtii maqfirada ayaa ku wareegsanayd oo markaa ay kaga faa-iideysanayeen oo mar walbaa marka qof aan iyaga gaarin inuu marka afkooda gaarsiiyaa ma aha walidaalika saxaabada mahaalibtooda iyo xumaantooda iyo wixii dembi ay galeen baan aruurinaynaa qofka haddii uu yidhaahdo waa qof qalbiga ka jira wey arrintaana marka wanaagooda unbaa la sheegaa bis asxaabta wixii marka ay dembi iyo wax geysteenna rabbi baa u dhaafaya subxaanahu wa tacaala wallaahu alle bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan khabiirun mid baatin ogo hoos u og waay man da ladii yuqridu allaha qardan xasanaa man waa kee daakan alladii kii waa kee yuqridu llaaha alla amaahinayo qardan amaah amaahda oo xasanan wanaagsan amaahinayo waa kee fa yudaacifa markaa uu u laablaabo alle hu qardigaa uu u laablaabo lahu mankaas qofkaasi uu u laablaabay u laalaabo walahu waxaa u sugnaaday kaasi ajrun ajri buu leeyahay ajriga oo kariimun aada u wanaagsan yowma maalin buu ajrigu u sugnaaday taraa aada arkaysid almu'miniina mu'miniinta iyo wlmu'minaati haweenka mu'minaadka ah yascaa iyadoo uu saxaal uu soconayo nuuruhum iftiinkooda beyna aydiihim hortooda gacmahooda hortooda uu soconayo wacan ay oo biaymaanihim ay wacan aymaanihim midigyadooda xaggooda uu ka soconayo yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa bushraakum bishaaradiina alyowma maanta la idiin bishaaraynayo jannaatun dukhuulu jannaatin jannooyin gelideeda waay jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaalo ay ku qulqulayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo daalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waaye alcadiimu weynin badan ayb weli infaaqii baa marka laga hadlayaayo allah wuxuu leeyahay man waa kee daa kan alladii kii waa kee yuqridu llaaha alla amaahinayo qardan amaah xasanan wanaagsan ama kan alla amaama yacnii deyminayo oo amaahinaya amaah wanaagsan waa kee ilaahay marka xaajo iyo baahi ma qabo laakiin qardi xasana carabtu waxayba iskaga taqaanay qof walbo oo meel fiican wax ku bixiyo ama ku horumarsado ee qofkaasi yacnii waxbau hor dhigtay yay yaqaaniin tii baa marka lagula khitaabay oo alla marka wuxuu leeyahay yaa amaahinayo alleh qardan amaah amaahda oo xasanan wanaagsan wax fiican yaa ilaahay hortiisa geysanayo oo rabbi markaa uu u laalaabaya fa yudaacifa uu laalaabo marka fa yudaacifa waa la akriyey fa yudacifahu waa la akriyey fa yudaacifuhu waa la akriyay iyadana fa-da la godo ayb haddii marka fa-da la godo yuqriduda unbay la socotaa fa yudaacifa haddii la yiraahdana waa iska jawaab fa yudaacifa uu laalaabo alle marka hu qardigaas waxa uu qofkaa geystay oo u laalaabo lahu qofkaa uu u laablaabo walahu waxaa u sugnaaday uu leeyahay ajrun ajri ajriga oo kariimun aada u wanaagsan waxaan kusoo marnay fii suurati lbaqara aayaddan oo kale yowma maalin buu ajri wanaagsan uu u sugnaaday yowmada marka laba meelba waa lagu tacallujin karaa in lagu tacallujiyo walahu ajrun kariim jaariye majruurka meesha uu ku tacalluqaayo jaaru majruurka walahu xaggee ku tacalluqee mustaqarun ama istaqara halkaasaa tanna lagu tacallujinaa walahu ajrun baa u sugnaaday kariimun aada u wanaagsan yowma maalin buu u sugnaaday baa laleeyahy ajrigaa ama in la yidhaha wadkur xus udkur xus yowma maalin xus taraa aada arkayso almu'miniina mu'miniintii iyo walmu'minaati haweenkii mu'minaadka ahaa yascaa iyadoo ordaayo ou soconaayo nuuruhum iftiinkooda bayna aydiihim hortooda ou soconayo wa biaymaanihim wa can aymaanihim ba-dan bimacnaa can dhanka midigna waa ka socona lisharafihaa baa marka midigtii loo sheegay hore marka iftiinkii gacmahooda hortooda waa horay waa u iftiimaysaa midigtiina waa u iftiimaysaa ayb iftiinkaasna marka siraadka bay ku kor marayaan ay ku marayaan ay ku yacni ku soconayaan ay kula soconayaan yuqaalu lahum malaa-igtii baa marka waxay ku leedahay bushraakum idinka bishaaradiina alyowma maanta la idiin bishaaraynayo jannaatun dukhuulu jannaatin jannooyin gelitaankood waa inaad janno gashaan maanta yacni bishaarada la idiin bishaaraynayo janno gelideed waa jannaadka oo tajri tajrii ay soconayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaalayihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadka dhexdooda ku waarayo dalika kaagaasi alfawzu liibaan waaye alcadiimu weynin badan dadka maanta sacaado iyo liibaan iyo horumar ayaa la raadiyaa oo dadka dhallinyarada iyo dadka waaweyn kulli qof walbaa wuxuu raadinayaa horumar iyo baraare iyo nolol inuu ku noolaado wanaagsan laakiin adduunyadii oo weliba haddaad maanta horumar gaarto barwaaqo hesho ood nolol wanaagsan hesho waad unka dhimanaysaa ninna ma dhihi karo noloshaasi waa daa'im barwaaqadaas waa daa'im qofna ma dhihi karo haddana waxaad arkaysaa tii aakhira inaan aada loo raadinaynin sacaadadii aakhiro oo ilaahay uu leeyahay bushraakum alyowma jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha oon laga dhimanaynin laga gaboobaynin liibaanta dhabta ah oo rabbi ku tilmaamay raadinteeda waa nagu yartahay ayb yowma yaquulu lmunaafiquuna wlmunaafiqaatu udkur xus yowma maalin ama inaad yowmada hore ka bedeshid walahu ajrun kariimun baa u sugnaaday yowma maalin buu u sugnaaday tara lmu'miniina yowma maalin buu u sugnaaday yaquulu lmunaafiquuna ay dhahayaan ama udkur xus yowma maalin xus yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay dhahayaan waalmunaafiqaatu iyo haweenka munaafiqaadka ah liladiina kuwii ay ku dhahayaan aamanuu rumeeyey unduruunaa noo sugta naqtabis aan dhimbil qaadaneh aan qalin daaraneh min nuurikum nuurkiinna iyo ifkiinna iftiinkiinna aan ka dhimbil qaadaneh qiila waxaa la yidhi mu'miniintii baa dhahayaan ama malaa'igtii irjicuu laabta waraa'akum gadaashiinna u laabta faltamisuu raadiya nuuran iftiin soo raadiya faduriba waxaa la yeelay beynahum iyaga dhexdooda bisuurin teed ayaa la yeelay ama derbi derbiga oo lahu oo u sugnaaday baabun irid iridda oo ama suurka oo derbiga oo baatinuhu meeshiisa soke oo mu'miniinta xaggiisa xaggeeda xigto fiihi dhexdiisa alraxmatu naxariis ayaa ah waa janno wadaahiruhu suurka bannaankiisana min qibalihi xaggiisa bannaanka xagga kale xigto alcadaabu ayaa ahaaday cadaab ayb yunaaduuna way dhawaaqayaan munaafiqiintii hum mu'miniintii bay u dhawaaqayaan alam nakun miyaanan ahayn macakum idinka la jirkiina miyaanaan ahayn adduunyada markaan joognay qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii balaa inaydnan ahayn iska daaya waa nala jirteen maxaad laakiin nagula jirteen walaakinakum laakiinse idinku fatantum waxaad fitnayseen anfusakum nafihiina binifaaqi baa ku fidnayseen watarabastum waad korateen oo mu'miniintii baad xumaan iyo dhib la suganayseen wartabtum waad shakiseen oo iimaankiinii iimaan dhaba maahayna shaki baa idinku jiray waqaradkum waxaa idinkadisay almaaniyu ididiilooyinkii baa idinkadiyeen xataa intii jaa-a uu yimid amrullaahi ilaahay amarkiisii intuu yimid oo geeridii waayo ama aakhiradii waqarakum waxaa idinkadiyey billaahi ilaahay waxaa idinku kadiyey dulqaadkiisii alqaruuru kii kadinta badnaayo shaydaan shaydaan baa wuxuu idinku dagay ilaahay dulqaadkiisa oo wuxuu idin yidhi rabbi waa dulqaad badan yahay dhib male iska sii socda marka dulqaadkii rabbibuu idinku dagay shaydaankii falyawma haddaba maanta laa yu-khadu la qaadi maayo minkum idinka xaggiina fidyatun furasho walaa min aladiina kuwii xaggoodana laga qaadi maayo kafaruu kufriyeen ma-waakum midda idin dumayso meesha aada ahaanaysaan tan idin maamulayso yacni ma-waakum meesha u dunmaysaan annaaru naar weeyaan hiya iyada mowlaakum weeyaan midda idin dumayso oo idin saaxiibka idiin ah oo idiin gargaaraysa waa naartaas wabi-sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado aayaadkan marka aayado aada u xeel dheer waayo mowqif aakhirana ka waramayso dadka markay adduunyada joogaan mu'miniinta waxaa ku dhex laban munaafiqiin dad waxaa ku dhex jira iyagu markaa aan diin rumaysnayn oo diinta wanaaggeeda aan jeclayn oo haddana daahirka ka muujiyo inay mu'miniin ay yihiin kuwaas baa marka qiyaamaha markii la tago waxay moodayaan sidii un in layskula dhex jiraayo yacnii farsamadii adduunyada ay ku haayeen aakhiro inay ku helayaan bay u haysteen oo mu'miniintii ay iskaga dhex jirayaan oo jannada la gelayaan marka abuu alla wuxuu yidhi udkur xus yowma maalin yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay dhahayaan waalmunaafiqaatu iyo haweenka munaafiqaadka liladiina kuwii ay ku odhanayaan aamanuu rumeeyey unduruunaa noo sugta yani unduruunaa nadara haddaan waxba lagu gudbinin bimacna alintidaar weeyaan waa sugasho ilaa marka lagu gudbiyana waa fiirintii ayb haddii fii lagu gudbiyo nadara fii la yiraahdana waxaa weeyaan qalbiga markaad wax ka rogrogto oo aad yacnii adoo ku ictibaar qaadanayo wax fiirfiirinayo nadara fii nadara ilaa nadara bis ayb marka maadaama tan aan xarafba lagu tallaabinin macnaheedu marka waxay tahay ay intadiruunaa noo sugta na suga naqtabis aan dhimbil qaadaneh waxaa la yidhaahdaa iqtabasa arajulu wastaqbasa ay akhada min naari gayrihi qabasan qofku dab uu qof shitay markuu dhimbil daba ka soo qaato qofka dab qof u shidan marka uu dhimbil yar kasoo qaato oo uu dhimbil dab-a kasoo qaato ayaa waxaa la yidhaahdaa iqtabasa arajulu wastaqbasa marka naqtabis min nuurikum maxay noqonay iftiinkiina aan ka yacnii dhimbil qaadano ama aan ka qalin daarano oo wax iftiin ah aan idinka qaadano shuclad aan idinka qaadano ayb qiila waxaa la yidhi marka yaa yaa dhahaya marka malaa'igta waa la yidhi mu'miniinta weeyaanna waa la yidhi qiila ay qiila lahum munaafiqiintii waxaa lagu yidhi irjicuu noqda oo laabta waraa'akum gadaashiina u laabta gadaashaasna marka laba laba macnaa ku jirto in laga wado bankii qiyaamo dib ugu laabta oo halkaa iftiinka kasoo qaata ama min waraa'ikum waraa'akum in laga wado adduunyadii dib ugu laabta ee bal asbaabtii iftiinkan iyo nuurkan soo qaata oo dib adduunyadii ugu laabta oo bal ilaahay soo rumeeya yani adduunye miyaa lagu laaban karaa maya haddiise ay carasaatu lqiyaama banka qiyaama hadday ku laabtaanse ma soo helayaan iftiin maya waa tahakum ayaa marka ku jira qiila waxaa lagu yidhi irjicuu laabta waraa'akum gadaashiina u laabta faltamisuu raadiya nuuran iftiin soo raadsada oo baxa oo iftiin soo gooba iftiinkaa marka adduunye u laabta haddii laga wado macnuhu wuxuu noqonayaa ee asbaabtii aad ku heli lahaydeen bal la imaadoo muuminiin noqda awalmaydnan ahayna ayb hadday tahay qiyaamaha banka qiyaamahana bal orodoo iftiinkii marka halkaa lagu bixinayo kasoo qaata waa laabanayaan marka meesha ayay iftiin u raadi fayarjicuuna fii dalabi nnuur iftiinka raadintiisii bay u laabanayaan waxba ma soo helayaan waa soo noqonayaan marka fa duriba waxaa la yeelay marka beynahum iyaga dhexdooda mu'miniintii iyo munaafiqiintii bisuurin baa layayaa la yeelay derbi xaajis ama teed derbiga oo lahu uu u sugnaaday baabun irid leh baatinuhu derbiga oo baatinuhu ay baatinu suuri derbiga dhankiisa soke fiihi dhexdiisa alraxmatu baa annaxariis meeshan marka baatin iyo daahir maxaa la kala dhahaa baatin marka waa shayga soke dhinaca adig kusoo xigto daahirna waa khaarijka waxa bannaanka jiro ayaa la yidhaahdaa marka labadaba marka daahirka iyo baatinku waa shay nisbi ah waay marka labadoodaba waxaan waa sokeeyaan iyo waa xageeyaan waa nisbi hadba adigu meeshaad ka joogtay ku xiran tahay oo marka aada yacnii tiirkan hadda aniga isoo xigo dhankan isoo xigtaa waa baatinkiisa dhankan iga gadaalaysana oo dhanka iga sii jeedana waa daahiro waa khaarij dhanka kale haddaan ka wareegana kan kalea baatin noqonaya midkaana haddana daahir soo noqonaya marka baatinku iyo daahirku waa hadba marka shay nisbi ah waaye markaa yacnii hadba siba uu noqonayaa macnaha marka hadda waxaa loo jeedaa baatinuhu meesha ay mu'miniinta ka joogaan ilaa waa derbi lagu lagu albaabay iyaga iyo munaafiqiin loo dhexaysiiyey albaabna leh albaabkaasi marka dhanka soke oo mu'miniinta soo xigto biictibaari lmu'miniin waaye dhankan mu'miniinta nacaw iyo qabow iyo janno waaye dhankan gadaale oo munaafiqiinta xaggooda xigta oo iyaga baatin u ah munaafiqiinta baatin u ahna maxay noqonaysaa cadaab waay intaas waayo marka waxaa ayaddu ay tilmaamaysaa ayb fa duriba waxaa la yeelay beynahum iyaga dhexdooda bisuurin teed ayaa la yeelay ama derbi derbiga oo lahu oo u sugnaaday baabun irid iridda oo baatinuhu ama derbiga oo baatinuhu dhankiisa soke fiihi dhexdiisa alraxmatu ayaa ah wa daahiruhu bannaankiisana min qibalihi xaggaas xagga dambe daahirka xaggiisa xigto alcadaabu ayaa ah cadaab halkaas baa markaa derbigaabaa qeybtaas munaafiqiinta xigtana cadaab iyo kulayl iyo hur waaye qeybtan mu'miniinta soo xigtaana waa qabow iyo janno ayb waxyaabo badanoo marka dadka ay moodayaan marka dhib inay yihiin oo yacni xaqiiqdeedana aan saa u sawirnayn baa jiri kara ayb qofku marka de waxa uun daacada rabbi iyo mutaabacada rasuulka ayaa mar walba un kheyrka uu ku jiraa xataa haddii ilaahay daacadiisa lagugu dhibo oo dhib lagugu soo gaarsiiyo oo meel ciriiri badan laguu geliyo adiga jannaad ku jirtaa binisba waxa aad ku dhex jirta marka la fiiriyo inkastoy dadku u malaynayaan dhib iyo cariiri inaad ku jirtid loo malaynayo walidaalika aayaddan waxaa la yidhaha ibnu taymiya raximahullah wuxuu dhihi jiray markii dambe xabsiga la geliyey wuxuu dhihi jiray xabsiga wax badan baa igaga ayaa igaga kordhay oo fawaa-id fara badan ayaan ka helayo qur-aankii inaan u keliyoobo munaajaatu rabbi inaan iyo faqi ilaahay inaan la faqo inaan u keliyoobo ayaan ku helay buu yidhi markaasu wuxuu dhihi jiray baatinuhu raxmatu wadaahiruhu min qibalihi alcadaab banaankaaba dhib jiraa buu dhihi jirayoo meeshan soke wax badan iyo nafxaad baanba ku helay uu dhihi jiray ayb wax fara badan oo dhibaato loo malaynayo qofka ilaahay faraj uga dhigana way jiraan ayb adigun inaad daacada rabbi dul taagan tahaa muhim yunaaduunahum waa loo dhawaa yani yunaaduuna way dhawaaqayaan hum waxay u dhawaaqayaan marka mu'miniintii bay u dhawaaqayaan munaafiqiintii baa dhawaaqayo mu'miniintii bay u dhawaaqayaan alam nakun miyaanaan ahayn macakum idinka la jirkiina markaan adduunyada joognay bay dhahayaan qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii balaa inaydnan nala jirin iska daaya waa nala jirteen waa nala tuka jirteen jihaadkaad nala aadi jirteen waa nala joogteen walaakinakum laakiinse idinku fatantum anfusakum afar shay ayaa meeshan lagu sheegay aada u feeri fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagaradkum lamaaniyu sheikh moxamed aahir ibn cashuur tafsiirkiisa atanwiir wataxriir waxa uu yidhi whadihi alarbacatu hiya usuulu lkhisaali almutafaricati cala annifaaq afartan shay ee aayaddu ay sheegtay waa nifaaqa usuusha u ka farcan ma waha usuusha nifaaqu uu ka baxo afartan shay baa u asal a nifaaqu fatantum anfusakum naftiinnii baad fidnayseen say u fidneeyeenna ay wuxuu yidhi ay cadamu qaraari damaa'irihim cala alislaam damaa-irtooda iyo qalbigoodaan islaamku ku sugnaanin uma islaamka yacnii damaa-irtooda kuma sugnaanin wa tarabastum waad sugateenoo nebigii iyo mu'miniintii ayaad waxaad la sugateen inay diinta baaba-do isagaa iska dhiman doono waa ka raaxaysa doontaan baad isdhahdeen nebiga mu'miniintii waa yacnii arrintooda danbay isaga baabi'i doontaa waqti yar un siiya intaas un waxaad sugaysaan un musiibo mu'miniinta ku dhacdo marka adtarabusu isagana waxa uu yidhi waa marka watarabastum fiiri qur-aanka tacbiirkiisa watarabastum waad sugateen ayaa la yidhi waxay sugteen ma la sheegin waxa ay suganayaan ma la sheegin marka shay la xadfana cumuumaa ku jiro qur-aanka yacni balaaqadiisa iyo dhadhankiisa aad in qofku u dhadhansadaa hadduusan luqada carabiga aad u danaynin aada uma dhadhansan karo hadda marka watarabastumtan waxa ay suganayaan waa la sheegi karay laakiin waa la gooyo lama sheegin maxaa laga rabaana cumuumaa laga rabaa marka wax kasta oo xun ayaad la suganayseen waayo mu'miniinta shay kasta oo xun ayaad la suganayseen markaasuu wuxuu yidhi sheekh maxamed daahir ibni caashuur tarabuskaas marka waxa ay suganayaan wax badan waaye laakiin marjicuhaa maxaa marka lasoo koobo layskugu ay isugu soo biyo shubanaysaa marjicuhaa ilaa ada lmuslimiin muslimiinta dhibkooda waaye walidraari bihim iyo in muslimiinta la dhibo dhib muslim unbaad suganayseen waay dhibkaasi marka anwaac waaye wuxuu noqon karaa fayatarabasuuna haziimata almuslimiina fi lghazawaat muslimiinta in ghazawaadka lagu jabiyo ayay sugayaan wayatarabasuuna waxay suganayeen inqisaama almu'miniin mu'miniintu inay kala falliirmaan oo ay kala qayb qaybsamaan waa kuwii isku diri jiray mu'miniinta iyo dhexdooda ansaar iyo muhaajiriin waatay isku dayeen inay isku diraan cabdullaahi bnu ubay shaqadaasuu qaban jiray waxaa kale muslimiintu in sanad abaara intay soo martay xoolo beelaan oo ayaga markaa ay soo hoos galaan ayay la sugayaan mu'miniinta oo hum ladiina waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu waatay dheheen waxba yaan la siinin nebiga asxaabtiisa iyagaa kala yaaci doono waay markay waxwaayaan ay baahdaan iyagaa kala ordi doono kala yaaci doono inay kala yaacaanna waa la suganayaan maanta haddaad fiirisa marka yacni kufriga iyo dadka diinta cadowga ku ah iyo munaafiqiinta isbiirsanayo intaa unbay suganayaan iyagana tarabuskaasna oo muslimiintii waxay ugu jiraan uun inay waa la xoolo beelina xoolihii marka laga dhammeeyo ee siyaalo kala duwanoo ama siyaasadaysan ama mararka qaar xoogba ah baabi-in amwaashoodii la baabi-iyo ee markaa fuqaro ceyr cidla-a lasoo ay soo istaagaan ee markaas iyagaa kala yaacayo ama idin idin hoos imaanayo waa tarabus kala qeyb-qeybinta say u qaybinayaanna waa arkaysaa nacam waxa un la qaybiyo waa muslim bis nacam ummad kaloo la qaybinayo lakala googooynayo arki maysid nacam bal meeshii dad yar oo gaalo ah ay joogaan in iyaga gaar laga dhigo oo ay noqdaan marka dad gaar kayaankooda leh oo intan kaleoo muslimiinta laga jaraa laysku dayaa laakiin muslimiintii iyagii wada joogay in la kala jarjaro ayaa lagu dadaalaa ayb inqisaamka marka mu'miniintu waa calaa in la jeclaado mu'miniintu inay un kala qeybsanaadaan waa calaamad nifaaq wahan ayb watarabastum wartabtum waad shakiseen irtiyaabka marka wuxuu yihi alirtiyaabu fi اddiin wa huwa shaku fi اlictimaadi calى ahli اlislaam aw calى اlkaafiriin qofku ina inuu ku shakiyo talow ma kuwaanaad aadaa mase kuwaanaad aadaa oo markaa islaam muslimiinta inuu cuskado iyo inuu gaalada cuskado yaa marka yacnii sidaa labalabaynuu ku jiraa ayb waxaa ka dhalanaysa marka inuu halgankii iyo yacni jihaadkii iyo waxaa inuu iska dhaafo ka fariisto qofka markaas xaaladda afaraadna waxa ay tahay waqarakum billahi algaruur ilaahay waxaa idinku waqaradkum ulamaaniyu amaanidii iyo didiiladii baa idinkadisay waa noolaanaysaan baad isugu sheekayseen walidaalika munaafiqiinta iyo dadka aakhirada aan rumaysnayn adduunyo unbay yaqaanaan bis afartaas shayba marka nifaaqa ayay usuul u yihiin munaafiqnimadana iyada ayay ka farcantaa walaakinakum lagu noqoyo idinkuse fatantum anfusakum nafihiini baad fidnayseen watanifaaqa ku fidnayseen watarabastum waad la sugateen mu'miniinta wax kastoo dhib ah baad la sugateen wartabtum waad shakiseen waqaradkum waxaa idinkadiyey alamaaniyu iyo didiilada beenta ah baa idinkadisay xataa intii jaa-a amrullaahi ilaahay amarkiisii ou yimid waa geeridii iyo mowdkiiya idinkoo nifaaqa ku taagan ilaahan ka magan galnay waqarakum waxaa idinkadiyey algaruuru midkii kadinta badnaa waa shaydaankiiya billaahi buu idinku kadiyey ilaahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa ayuu idinku kadiyey kaa falyowma maanta laa yu'khadu la qaadi maayo minkum idinka xaggiina fidyatun la idinka qaadi maayo furasho madax furasho walaa min aladiina kuwiina laga qaadi maayo xaggooda kafaruu kufriye idinka iyo gaalada labadan idinka waa idiin qarsoonaa kufriga kuwaanna waa u muuqday labadiina qolaba furasho la idinka qaadi maayo ma'waakum meesha aada u dunmaysaan annaaru weeyaan waa naar hiya iyada mowlaakum waay tan saaxiibka idiin ah waay mowlaakum ay naasirukum midda idiin gargaaraysa carabtu marka ay rabaan inay gargaar qofka ka anfiyaan wax aan gargaar ahayn bay gargaar ugu sugaan ayb ay laa naasira lakum gayruhaa iyada unbaa idiin helinayso oo matala waxay leeyihiin usiiba fulaanun war hebel musiibaa ku dhacdayo waa la asiibay bikadaa baa lagu asiibay fastansara aljazaca waalbukaa murug iyo ooyin ayuu gargaar ka dalbay haddaad iska ooyiso ama aada iska murugooto ma waxbaa kuu imaanaya waa waxba nacam haddana marka waxay ka cabirayaan fastansara wuxuu gargaar biday ooyin iyo argagax ayuu gargaar biday markaa macnaha hiya mowlaakum naartaa idiin gargaaraysa yacni gargaar maba haysataan waay marka haddayba middaa idiin noqoto gargaar wax gargaar maba haysaan ayb ibnu cabaas isaga wuxuu yidhi hiya mowlaakum ay masiirukum waxaa kaloo hiya mowlaakum hiya naartu mawlaakum midda idinka idinku habboon wax kale idinkuma habboona naar unbaa idinku habboon wabi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado almaqsuusu bidami hiya naartaas hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabihi